bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astiisan tahay toddoba-iyo tobanka bisha juun sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya ciidamada kenya iyo kuwa ururka al-shabaab oo habeennimadii xalay ah ka dhacay meel dureedka kaga beegan degmada baardheere dagaalkan oo ahaa mid saacado qaatay ayaa waxaa la sheegay xalay in degmada baardheere ee gobolka gadow ku dhex maray ciidamada amis socda dalka kenya qeyb soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab weerarka ayaa ku bilowday madaafiic iyo sidoo kale baasuukiyaasha garbaha laga tuuro lagu garaacay xerada waxaana dabadeed xigay dagaal fuulkafool ah oo labada dhinac dhex maray degmada baardheere ayaa waxa ay sheegayaan wararka in xali fiidkii laga maqlayay hubka noocyadiisa kala duwan oo labada wedaarsanayeen lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka inkastoo xilli habeen ah ay ku soo aaday waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalku u ahaa mid aada u xoogan sida dadka deegaanka ay warbaahinta u sheegeen xaaladda baardheere iyo nawaaxigeeda ayaa saaki ah mid kacsan iyadoo laga soo sheegaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay samaynayaan dhinacyadii dagaalamay al-shabaab ayaa kordhiyey tan iyo wixii ka dambeeyey waa tan iyo mar bisha barakaysan ee ramadaan ayaga oo sare u qaaday weerarada ay ka geysanayaan goobaha ciidamada amisom ay ku sugan yihiin ee soomaaliya iyo kuwa federaalka iyadoo sidoo ay jireen weeraro kale oo kala duwan oo al-shabaab ay ka geysanayeen gudaha dalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay waddanka ka eriday madirgaarka ee beeraha ee faw oo in muddo ah ka howlgalayay soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in dalka laga saaro madaxii hay-adda cuntada iyo beeraha ee u qaabilsanaa qaramada midoobe ee loo soo gaabiyo faw master rijad rijad ayaa dowladdu waxa ay ku eedeysay inuu geystay dhaqan ka baxsan sidoo kale meel uu ka dhac haybadii iyo sidoo kale sharaftii wakiilnimo ee soomaaliya dhinaca kalaafayan oo ayaa v o e da waxa uu u sheegay in ay socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale madaxda qaramada midoobe taa oo lagu xalinaya arrinta taagan ma uuna sheegin wadahadallada inay yihiin mid dowladda looga sii dhaadhicinayo kasii shaqaynta gudaha dalka soomaaliya madaxii hay-adda faw oo dowladda ay ku eedeysay waxyaabo ka baxsan dhaqanka inuu ku kacay war qoraal ah oo dhinacyo badan looga hadlayay arrintan oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu shaaciyey eedeymo dhowr ah oo loo soo jeedinaya rijad oo ku aadan hanaankiisa diblomaasiyadeed iyo qaabkii uula dhaqmay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ahlu sunnada ka arrimisa gobolada dhexe ee dalka soomaaliya gaar ahaan galgaduud ayaa waxa ay ku guulaysteen inay kala qaadaan maleeshiyaad ku dagaalamay xadka gobolada hiiraan iyo galgaduud kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay xiisad aada u xoogan halka ay ku dhex maraysay afhayeen u hadlay ahlu sunna waljamaaca oo lagu magacaabo maxudiin cali jimcaale ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay inay ku guulaysteen in habeennimadii xalay xilli dambe ay kala qaadaan maleeshiyaadka sidoo kalena lakala aasto meydad halkaasi yiilay oo uu sheegay dir ahaan inay gaarayeen ilaa iyo lix waxa uuna sheegay haatan inay soconayaan dadaallo ay kusii dheeraynayaan nabadda iyo in mar kale aanu dib ugu soo laaban dagaalkaasi gudaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale galgaduud sida uu ka dhawaajiyey maamulka oo gobolada dhexe ay tegeen waxayna kala qaadeen oo suurta gashay in labadii maleeshiyo degsigaalo halkaa ku dagaalayay ciidamadoodii kala kaxeeyaan habeennimadii xalayna waxaa la kala gurtay meydadkii meeshiilay ee lagu dagaalamaya markii hore lasoo qaadi waayey ayaa la kala qaaday maamulka gobolada dhexe xalay ciidamadiisu doorkaas ay ka qaateen waana arrin talaabo lagu farto waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo dadka dadka ay qusayso iyo kasoo jeeda deegaanadaas inay gacan ku siiyaan si nabad waata ay uga dhacdo deegaanadaas waxaan codsanaynaa waxgaradkii odayaasha iyo culamaaadiinkuna doorkoodii oo ku aadamay dhaqanka inay qayb ka qaataan si loo dhameeya colaadaas ee dadka walaalaha ciidamada maamulka gobolada dhexe ayaa ayaa ayaa xalay sagaalkii saagaagari goobta sababay in qayb ka midana uu soo uu musaafo masaafo badan dib usoo celiyo qoladii kalena uu wixii meyda meesha ka yiila iyo meydkii meesha labadiba u kala qaado dhinaca kalena ugaasyada hiiraan iyo galgaduud ayaa waxa ay isku eedeeyeen dagaaladaasi iyo inuu jiro gaabays iyadoo ugaas xasan ugaas cabdiraxmaan uu ku eedeeyey ugaas xasan ugaas maxamed nuur in uu qayb ka yahay hurinta colaadda ka soconaysa gobolka hiiraan uuna ka dhagaadeegay in muddo ah ka qayb qaadashada in xal waara laga gaaro dagaaladaasi sida hadalku uu dhigay ugaas xasan ugaas cabdiraxmaan oo warbaahinta beledweyne kula hadlay
ninkaad gogol u dhigtay ood soo dhowaysay inuu yidhaahdo ciidankaygu difaacou ku jiray ugaas xasan waa wadahadal waxaan ku idhi ugaasow ciidankaaga dib u qaad ugaas xasan wuxuu iigu jawaabay ciidankaygu difaacou ku jira waxaa isweydiinla marka war ugaasku iyo ciidankiisu oo gogoshii loo fidiyay difaac ka galeen base dhulkooda hay difaac ka galeen soomaaliyaa la weydiinayaa intaas war annagu dagaal ma wadno ma rabno nabadaannu rabnaa dhulkaydiyaanu joognaa qowbado badan oo ayi qabiila baa gobolkaayo waxaan ka xumahay ugaasku inuu yidhaahdo ciidankayga difaacu ku jira ee gogoshii aan shalay u fidiyey inuu yidhaahdo difaacaan ka gala
dhinaca kale ugaas xasan ugaas maxamed oo ka jawaabaya eedaynta kaga timid dhinaca ugaas xasan ayaa sheegay inay tahay arrintaasi midda ka fog xaqiiqda waxa uuna tilmaamay in asagu mar waliba uu diyaar u yahay in xal laga gaaro dagaaladaas uuna ka shaqay doono haatan uu kasoo maqan yahay halka dagaalka uu ka socdo balse dhowaan uu gaari doono sida uu tilmaamay
bismillahi raxmaan raxiim nin kastaahu waxaa la rabaa ninkii islaama oo dhan oo muslimiinta ku aftirsada oo waktiga bisha rabasa lagu jiro barakaysan waxaa la rabaa in maaragtay islaax iyo nabad laga shaqeeyo anigu waa islaax iyo nabadaan diyaar u ahay waan wada hadalnay amayn dhaweyd ugaas xasan anaa wacay markaan wada hadalnayna waxaan idhi ugaas waxaa la rabaa xawaale iyo cayr waa niman wada dhashay waa niman isku deegaana waa niman isku dada waxaa soo socotay oo hadda ka hor aan soo marnay in hadba ugaas markau dhinto ugaaska kale ou intii ugaas laga duubo ou ugaas usii yahay ou isku sii haayo haddii aysan dad wada dhasho ahayna iskuma sii haayeen ugaas iyadaasaan ku soconay aabbahay markau dhintay ugaas cabdiraxmaana isku hayey ugaas cabdiraxmaan markau dhintana anaa isku hayey ugaas xasan markii la duubay oon caleemasaarkiisii aan ku wareejiyey
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in looga baahan yahay ummadda soomaaliyeed dhan in looga soo wada jeesto falalka amniga lid ku ah dalkana laga xoreeya waxyaabaha ugu yeeray argagixisada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ummadda soomaaliyeed looga laga doonayo in ay wax qabtaan sidii dalka loo xoreyn lahaa madaxweynaha waxa uu sheegay in ganacsatada iyo dhallinyarada soomaaliyeed in laga doonayo in ay ka qayb qaataan sidii dalka nabad loogu soo dabaali lahaa farmaajo waxa uu sheegay in adduunka ay indhaha ku eegayaan khayraadka ku jira soomaaliya lagana baahan yahay taas in aynu ka faa'iidaysanno sidaasi ay waxaa sheegay madaxweynaha soomaaliya waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay ku taalo goobaha ugu muhiimsan dunida sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay caddahay in ciidan in ciidamada shisheeye aysan xoreyn karin dalka soomaaliya dhallinyarada soomaaliya ayuu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan xoreynta dalka iyo sidii nabad looga dhigi lahaa soomaaliya waxaa intaas noo dheer oo haddii nabad la helo nolol nolol la helaayo oo dhaqaaluhu imaanayo dalkani waxaa ku dagaalamay annaga keligeen maaha adduunka o dhan waana fiirsanaya maxaa yeele waxaan ku naallaa meel istaraatiijiga oo adduunka o dhan fiirsanaya intaas waxaa dheer qof walba oo soomaali ah maanta waxay ahayd haddii laga faa'iidaysto khayraadka dalka ku jira qof walba inuu meel fiican joogo waxa annagu idinkugu tusaalaynayna inaadna dhegaysataan gacanna nagu siisaan qaybna ka noqotaan difaaca dalkan shacab baad tihiin shacabku isagaa laga rabaa dalkiisa inuu difaacdo dhallinyaraad tihiin dhallinyarada iyadaa laga rabaa in dalkooda inay difaacdaan ciidan shisheeye dalkiina ma xoreynayo waana kaalmeyn karaan laakiin ma xoreynayo idinkaa la rabaa inaad xoraystaan dalkiina
maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa waxa ay xukun gacan goyna ku fuliyeen wiil dhallinyaro ah oo la sheegay inay ku eedeeyeen fal uu sheegay in aanu geysan al-shabaab ayaa xukun gacan goyna waxa ay ku fuliyeen wiil dhallinyaro ah oo magaalada turuturu ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii maxkamad al-shabaab ee gobolkaasi ay ku xukuntay in wiilkaasi gacanta laga gooyo wiilkan dhallinyarada ah ayaa waxaa la sheegay waxaa la soo taagay meel fagaaro ah oo dadka laisugu laisugu yeedhay si ay u daawadaan qaabka uu u dhacayo xukunka gacangoynta ah ee lagu fulinayay wiilkaasi qaadiga maxkamadda al-shabaab ayaa sheegay in aadan cali aadan u jibsaday alaab iyo sidoo kale lacag u boqol iyo lixdan iyo kininka soomaaliga ah inkastoo kadib intaasi kadib rag u diyaarsanaa in ay gacanta wiilkaasi gooyaan ayaa kuay ku bobeen mindi waxaana ay ka jareen gacanta qaybta hore taasi oo argagax ku noqotay dadkii goobtaasi isugu yimid xukunka noocani ah noocan oo kale ah ayaa al-shabaab inta badan waxay ka fuliyaan goobaha ay ka joogaan soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ayadoo tiro dhowr jeero hore xukuno noocana ku fuliyey shakhsiyaad ay ku eedeynayeen in ay ka dambeeyeen falalta xatooyada qaybaha ay ka aribiyaan ayaa la rumaysan yahay al-shabaab in hore xukunosan maamulka puntland ayaa gaaray qaybo ka mid ah deegaanadii dhowaan ay ka dhaceen dagaalkii u dhexeeyey shabaab iyo ciidamada daraawiishta puntland ee gobolka bari wararka waxay sheegayaan in afuur oo ka tirsan goobtii ay ku taalay saldhiggii ciidan ee al-shabaab ay weerareen dhowaan in ay booqdeen xubno ka tirsan wasiirada maamulka puntland waxaana qayb ka ah wasiirada booqday wasiirka amniga ee maamulkaasi wasiiradan ayaa waxay yihiin guddi loo xilsaaray baarista dhibaatadii dhowaan ka dhacday deegaanka af-uur ee gobolka bari markii ay gaareen deegaanka waa galgalah ayaa waxaay halkaasi ku soo dhoweeyey ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo isugu jiro kuwa deegaankaasi iyo sidoo kale kuwa halkaasi u tegay xoojinta jiro ururka al-shabaab ee halkaasi gabaadka ka dhigtay wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdi xirsi qarjab oo ka mid ah wasiirada galgala ku sugan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maamulka puntland dhowaan ay bilaabi doonaan howlgal ka dhan ah kooxda daacish iyo al-shabaab ee gabaadka ka dhigtay gobolka bari wasiiradan ayaa waxa yihiin wasiiradan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ku sugnaayeen deegaanka af-uur ee dhowaan al-shabaab ay ku xasuuqeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland iyo sidoo kale rayid oo la sheegay in halkaasi ay nooli ka raadsadeen kuwaasoo qayb ka ahaa ciidankii halkaasi ku sugnaa dadkii la lalaayay warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa warkaaniba saaxiibkiin maxamed nuuramiin ayaa idin akhrinayay intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu